Tababar ku saabsan dardargelinta dakhliga gudaha oo ay wado Wasaaradda Maaliyadda Jubbaland ayaa galay maalintii saddexaad iyada oo kulanka furitaanka ay kasoo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Dowlad Goboleedka Jubbaland. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda Jubbaland Nuur Cumar Shaale oo furay shirka ayaa ka hadlay waxa laga faa'iiday tababarka intii uu socday.
wargelinta ama abaabulka maaragtay kordhinta dakhliga oo aan ognahay muhiimadda uu leeyahay dowladda iyo shacabkaba dowladda dakhliga way qaadaa shacabka ka qaadaa shacabka ayaana taa in loogu adeego haddii aada fiiriso guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan jubbalandba inta badan dakhligii loogu talagalay inuu ka soo xaroodo beriga boqolkiiba konton in ka badan weli maana ma suuri gelin sababta aan abaabulkan iyo wacyigelintan iyo u samaynayna oo bulshada iyo da- iyo maaragtay canshuur bixiyasha u samaynayna waxaa weeyaan inaan kordhino dakhligeena ilaahay dulasa si aan isugu filnaano sida uu sheegay agaasimihii iga horreeyey eh, waxa soomaaliya la siiyo oo deeq ahaan loo siiyo waa wax dad shacab ah oo waddan kala joogo oo sidoonoo kaleeta aan laga soo arooriyo weyaan marka dawarsigaasaan annaga waddan ahaan ku nooleen inaan maaragtay ka baxno maadaama wakhtiga sii dhammaanayo labada kun iyo shan iyo labaatanka la sii gelayo inaan sidaan horaan macnaha aan aan aan aan u soconnay aan wax ka bedelno oo dakhligana aan kordhino annaga iyo shacabka iyo dhammaan iyo dowladduna iskaashadaan weeye nuxurka Eh, waana ku mahadsantihin kasoo qaybgalkiina waxaana filayaa fariintan in maaragtay goobaha kale ee barkulanka ee bulshada iskulanta aada maarata aad gaarsiin doontaan oo maaragtay eh, muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in la kordhiyo dakhligana aada maaragtay aad aada kala shaqeyn doontaan dowladda waadna mahadsantihiin waxaan filayaa inaad waxyaabo badan oo aqoon kororsi aad ka heli doontaan dadka daadiinaya barnaamijkan oo muddo dheer kasoo shaqeynaya hannaanka dakhliga